Magaalada Kismaayo ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay habraaca diyaarinta siyaasadda loo dhan yahay. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa odayaal, culimo, ururada bulshada rayidka iyo aqoon-yahano. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Cadaaladda Jubbaland, Cabdulaahi Cabdiqaadir Qaanuuni ayaa ka warramayay ahmiyadda kulanka.
kulanka saaka waxaan wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda jubbaland saaka waxay qabanaysaa kulankan wada tashiga ah ee bulshada qeybaheeda kala duwan jaamacadaha dhalinyarada haweenka culummada ee qeybaha kala duwan ee bulshada loo qabtay iyada oo laga doodayo oon dood ka yeelan doono insha allahu tabaaraka watacaala diyaarinta habraaca habraaca diyaarinta siyaasadaha loo dhan yahay dhammaantii waxaa ka warqabtaan in siyaasado la sameeyo xeerar la sameeyo shuruuc la sameeyo caqabado badan ay ka imaadaan shuruucdaas iyo siyaasadahaas ka qaybgalka bulshada uu aada u yaryahay qorista shuruucdaas iyo siyaasadahaas marar badan ay iska hor imaadaan sidaa daraaddeed iyadoo taas laga hortegayo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda jubbaland waxay rabtaa inay diyaariso habraacii loo diyaarin lahaa dhammaan shuruucda iyo siyaasadaha dowladda jubbaland maadaama ay tahay wasaaraddii u xil saarnayd shuruucda iyo siyaasadaha iyo dhaqangalkooda dowladda jubbaland saa daraaddeed insha allahu dood adag baynu maalmaha soo socda qeybaha bulshada iyo dowladda laftirkeedu ka yeelan doonaa sidee loo diyaariyaa ama loo sameynaya habraacii diyaarinta shuruucda waxaad ogtihiin shuruuc inuu soo maro habraac dheer oo kasoo bilaabata hay-addii ama wasaaraddii u xil saarnayd sharciga in la diyaariyo ama siyaasadda in la diyaariyo ama xeerka la diyaariyo in wasaaradda laftirkeeda waxaa laga rabaa ay bulshadii ka talageliso marxaladda koowaad ee ay sharciga sameyneyso ama sharciga qoreyso sidoo kale cidda sharciga qoreysa ay noqoto cid ku habboon oo loogu talagalay ku takhasustay xeer sameynta sharci sameynta iyo siyaasada sameynta markii wasaaraddu ay intaasoo marxalada soo mariso kadib inay keento wasaaradda cadaaladda wasaaradda cadaaladdu ay hubiso war xeerkan iyo sharcigan la soo mariyey ma waafaqsan yahay shareecadii islaamka dastuurkii federaalka dastuurkii jubbaland xeerar kale oo ka hor imaanaya ma jiraa qaabka uu qoran yahay laftirkiisa xataa afkii soomaaligeennii ma ku habboon yahay haddii sharci yahay meelka laga soo turjumay sharcigan sidii loo turjumi lahaa dhammaan waxyaabahaas oo dhan inay fiiriso wasaaradda cadaaladda dowladda jubbaland kadib loo gudbiyo golihii xukuumadda oo isna uu ka qaato maandeedkiisii sharciga ahaan ka doodo sharcigii laftirkiisii sharcigii run ahaantii halkaas uu broseska mariyo kadib loo gudbiyo baarlamaanka dowladda jubbaland baarlamaanka dowladda jubbaland uu sharcigii isna doodihiisii iyo kalfadhiyihiisii ka yeeshaa kana qeybgeliyaa bulshada laftirkooda kulankan ayaa maalmaha u socda waxaa aada looga doodi doonaa habraacyada diyaarinta siyaasadaha loo dhan yahay bulshada jubbalandna ay door fiican ku yeeshaan